bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkii kulanku warbaahinta warsan oo isin dhugun sidaasan hamiin kasta markii laku reebo oo nimaada jamaado ee sabtaga hagalaasa oo nima talaado arbaha hoyda ayta taariikhdana ka beeganta tumi afarta bilo koowaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ku dhugunsadu doontaan hooy ilaahay karaala nagada waliba ku mid aha madaweyneyaalka maamul goboleedada hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya oo geegi shirin ku furmay magaalada tanbaydhabo waana ku qaybgala safiirka midooda yurub barnaamijkaasiinku gudbii doono qodobadii shirkaas lanku hadala iyo waxyaabihii laha ku saari saasaata waliba barnaamijka intii hawada ka jara dhugunsadu doontana wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo geega xafiiskiisa magaalada baydhabo ka qaabili wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka hirshabelle waanan ku warbii warqabadkiisa shanta sana u sixilkun warfaafineed usahaay saasaato barnaamijkan walibaasiinku gudbii doona hoo ilaahay ku raalanagada maamulka degmada marka ee gobolka shabeellada hoose oo geega kulun la qaadada odayaasha dhaqanka degmadaas waana kula hadalay guud ahaan ammaanka iyo sidii gacan kujeysada lahaayeen isdhexgalka bulshada degmadaas saasaata weliba barnaamijkaana ku dhugunsadu doontaan hoo ilaahay karaalnagada gudoomiye ku-xigeenka degmada baraabe ee gobolka shabeellada hoose waana ehsii haayaa xilka guddoominimada ee degmadaasi baraabe oo uu siina ku warbiyay xaalada guud ee degmada saasaatoona tilmaamay in degmadaiyo ka talaabsatay waxyaabo badan oo dhanka horumarka eh barnaamijkaasiinku gudbii doono sidoo kale weliba barnaamijkan intihaabada ka jir hasiin gudbii doono hoo ilaahay karaalnagada baarlamaanka aqalka sare jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ku dooday sharciga saxaafadda soomaaliya waana ansixii sharcigaas barnaamijkii ku dhugunsudi doontaan xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare oo dooddheer kuweeladay ka hor ansixinta sharcigaas barnaamijka qodobadaas iyo walaagahani zaa'id intii hawada ka jarya hasiin gudbii doonaho ilaahay karaalnaqd anoo maleeliya hasiin saarintan hasiin kula dariirsiyahay wadaakay bilaal hilaal iyo dhinac farsamadana gacanweyn ku jeysadahay mar kale mar lamaad ha ku dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan kolla maanta ku dhowaada akhyaaree barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan magaalada baydhabo weliba geega ku furmay shirweyne yoonas kukooyan madaxda dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya shirkun oo waana ku qaybgalay safiirka midooda yurub ee anfadhii soomaaliya walina arrimaha lanku hadalay shirkun ku mid ahayay sidii iskaashi dhowan weeldhadan lahaayeen lamada maamul goboleed ee hirshabeelle iyo koonfur galbeed waanan ku shaqeeyi lahaayeen amniga xuduudo dowlad goboleedyada iyo sidii lansamata biyi lahay dadka ka dhibaataysan fatahaadda marwalba suubiyo webiga shabeelle kulankun weliban ku horeen ku hadalay lamada madaweyne ee dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo maxamed cabdiwaare iyo ona sharaxaad dheer ku biyeen muhiimadda shirkun nuskakooy waana tilmaamin in shirkun markiha dhammaada ha ku baha doono qodobo iyo ku midaysanyiin dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo midooda yurub isla markaasi tooyn walwiin u taro doona bulshada ku nool lamada dowlad goboleed
labada dowlad goboleed oo ay kaalmaynayso oo ay xoojinayaan e u-da oo arrimo badan aan nooga hadalnay aan ku qabannay degmada baydhabo xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyadoo ay nagala soo qayb galeen safiirka e u-da iyo safiirka sweden oo oga hadlaynay arrimo badan oo quseeyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowlad goboleedka hirshabeelle arrimahaasoo ka mid ah amniga iyo dib u heshiisiinta sida loo heli lahaa labada dowlad goboleed ay u heli lahaayeen amni iyo dib u heshiisiin oo la isuguna furi lahaa waddooyinka dadka labada dowlad goboleedna ay u heli lahaayeen xaquuqda amni oo asaasiga ah ay leeyihiin waxaan kaloo ka wada hadalnay kobcinta dhaqaalaha iyo waxsoo saarka sida beeraha xoolaha kalluumaysiga sidii loo horumarin lahaa ayagana oo dadka xoololeyda ahna ay u heli lahaayeen xoolahooda sidii loogu horumarin lahaa beeraha iyo waxsoo saarkiina loo xoojin lahaa waxaan kaloo ka wada hadalnay kaabayaasha dhaqaalaha sidii loo furi lahaa waddooyinka loo samayn lahaa business iyo dhaqaalo dadka hirshabeelle iyo koonfur galbeed ay dhaqaalahooda uu ku soo kabto waxaan kaloo ka wada hadalnay arinta fatahaadaha webiyada oo ah in soo noqnoqotay muddo dheer ku soo noqnoqonaysay deegaanadan shabeelle sida hirshabeelle iyo koonfur galbeedba in xal waara loo helo fatahaadaha xal waara loo helo webiyada biyaha ay keenayaan in xal waara loo helo ayaan ka wada hadalnay waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii dadka barakacayaasha ah barakacayaasha ayagana loogu heli lahaa xal waaro sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay oon ka heshiinay in xal loo helo dhismaha maamulada hoos u daadejinta golaha deegaanka in deegaanada dhismaha golihii deegaanka hoos loo daadajiyo degmooyinka dhan loo suubiyo golo deegaan oo ay shacabka leeyihiin oo degmo kasta aan gaarsiino intaba waa ku heshiinay si fiican uuna ku dhammaaday shirki waxayna ballan qaaday euda iyo dowladda swedhenba inay maalgelin ku sameeyaan intaasoo mashaariic ah aad iyo aada u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynaya madaxweynaha hirshabeelle waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo runtii si fiican aniga waftigii ugu soo dhaweeyey waxaa kaloo noo mahad celinayaa safiirada eu iyo sweden oo runtii shirkan qabashadiisa iyo dhaqangalkiisa qayb weyn ka qaaday sida madaxweynuhu uu sheegay arrimaha aan ka wada hadalnay oo xagga amniga dibu heshiisiinta sakaynta sharciga oo ay ka mid yihiin cadaaladda iyo booliiska wax ka qabashada arrimaha dhaqaalaha beeraha iyo xoolaha kalluumaysiga iyo horumarinta ganacsiga iyo inaan dadka lagamaqaana tabarta daranne dadka soo qaxay dadka disblayska ama mataqaana barakacyaasha dadka soo noqday inaan ayagana laga tegin oo safety net loo sameeyo runtii shirkaas muxuu ahay oo runtii aad arrimahaas loogu falanqeeyey si guula ayuu ku dhammaaday dooxadan webiga shabeelle oo maro oo runtii ah dhaqaalaha soomaaliya meesha ugu muhiimsan una ah saldhigga canshuurta ee hadda dowladda federaalkaho ay ku socoto haddii la xoojiyo oo dhaqaalaheeda waxa laga qabto oo muxuu ahay ganacsigeeda la horumariyo waxay qayb weyn ka tahay dowladnimada iyo xoojinta horsocodka soomaaliyeed runtii arrimahaasna waa laysla qiray waa laysla qeexay waxaanan qaadi doonaa tillaabooyin wax ku oola oo lagu xoojinaayo horumarka dhaqaalaha dooxadan labadan maamul goboleed iyo gobolka banaadir aadaad umahadsan tihiin waxaan kusoo dhaweynaa safiirka european union nicolas berland
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo welila dareertana khiyaaray hadallada lamada madaweyne kureed shirka oo qayb ku haayeen waxaana ku mid ah wasiirada maamul goboleedka hiirshabeelle yohan koonfur galbeed iyo markii damba eed maylan ku wada hadalay muhiimadda shirkunanskukooy iyo inka dambayntii shirku markaa dhammaaday warfidyeenada ungudbi waxyaabihii kulankun hakubahi wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga maalgashiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka hiirshabeelle iyo oona faahfaahin dheer kubiyeen qodobadii ku muhiimsanaa ee kulankuunti dareeri lahasla hadal qaadi waana iyo ku heliyeen lamada maamul goboleed ee hiirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya
bismi illaahi raxmaani iraxiim maantu ay taariikhdu tahay afari tobanka bisha janaayo labadakuniyolabaatanka waxaa noogu qabsoomay magaalada baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka koonfur galbeed shir ballaaran ay wada shir guddoominayeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo madaxweynaha hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare shirkaas oo ka soo qayb galeen labada gole ee wasiirada oo shir shabeelle iyo koonfur galbeed iyo safiirka qaramada safiirka oo euda iyo safiirka dowladda swedenka iyo madax kale oo la socotay waxaa qayb ka aha shirka oo mudan in la xuso madax ka socotay dowladda federaalka wasiir iyo xildhibaano ajendaha shirka wuxuu ahaa aan kala hadlaynay euda arrimo amniga guud ee labada dowlad goboleed iyo sidii lasaga kaashin lahaa xasilinta labada dowlad goboleed iskaashi dhaqaale ay yeeshaan labada dowlad goboleed hirshabeelle iyo koonfur galbeed khaasatan horumarinta beeraha horumarinta xanaanada xoolaha horumarinta kalluumaysiga iyo in oo laiska kaashado kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinkii isku xiri lahaa labada dowlad goboleed sidii loogu dhisi lahaa eelabooro iyo iyo kaabayaasha kale ee dhaqaalaha waxaa kalaa looga hadlay dib u heshiisiinta waxaa kalaa loogu hadlay uhelidda xal waara arrimaha barakacyaasha xoojinta hay-adaha dawliga ee labada dowlad goboleed ayaa looga hadlay shirkii guuli ku soo dhammaaday waxaa isugu haray shirka markay noo fureen labada madaxweyne iyo safiirada waxaa isugu haraaya shirka isugu haray qolooyinka technical teamka iyo wasiirada si ay u sii daadejiyaan ama si qoto dheer ugu sii wada hadlaan arrimaha ay madaxweyneyaalka ay noo iftiimiyaan hadduu alle idmana waxaan ka soo saari doonnaa qoraal dheer iyo sidii loo qaban lahaa iyo ajendaha iyo barnaamijyada labadakunilabaatanka iyo inta ka sii horrayso waxay garab taagan wasiirka qorshaynta saaxiibkay hirshabeelle asagana laba arrin ha ka yidhaahdo shirka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim siduu wasiirka sheegay waxaa kolan halkan ku yeesha magaalada baydhabo maamulka labada gobol kulankaasoo isu guddoominayeen labada madaxweyne madaxweyne cabdicasiis iyo madaxweyne waare kulankaasoo looga hadlaayey sidii labada state ay iskaashi dhinaca dhaqaalaha dhinaca horumarka iyo soo noolaynta kaabayaasha dhaqaale ay labada state ay macnaha aysan yeelanayaan runtii labada gobol waxay ka midaysan yihiin dhinaca macnaha is xoogga wax soo saarka waa deegaanka shabeellaha dhexe iyo macnaha isheeg south west koonfur galbeedba waa dad macnaha isheeg boqolkii sideetan ay yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato in beerihii loo helo xal dhabca iyo sidii wax loogu qaban lahaa dadka barakacyaasha ah loo heli lahaa xal waaro oo dadkii macnaha isheeg xal loogu helo sidii shaqo abuur iyo loogu abuuri lahaa marka labadaa state waxay ka midaysan yihiin sidii loo marinalay lahaa hadafka iyo macnaha intijada guud oo ah soo noyleynta iyo isku filnaansho dhaba inay labada steed ay yeeshaan marka shirka kan wuxuu ku bilowday guul insha allahu tacaalana macnaha ayse wuxuuna ku dhammaanaya guul aniga iyo wasiirka qorshaynta oo dhinacayga fadhiya macnaha ayse axmed nuunow oo koonfur galbeed ah waxaan isku aragti ka nahay in reer hirshabeelle iyo reer maxaan ahaa ayse koonfur galbeed ay helaan isku fillaan dhabca ayagoona macnaha gacan hoorsan hay-ada caalamiya ama hay-ada gaar ah oo ay xoolahooda ay u helaan xal beerahoodana ay u helaan dalagoodana macnaha iib in marka xaduudihii labada gobol ay leeyihiin la helo la sugo macnaha is la helo amni taam marka dhinaca amnigana macnaha ise wuxuu ku jiray horseynka labada gobol ay qabaan in la soo nooleeyo waxna laga qabto xaaladda amni darre ee ka jirta macnaha ise labada deegaan qodobbo badan oo macnaha ise ay ugu horeyso macnaha ise golaha deegaanka ayaa iyadana ise loogu nuunuucsaday in la abuuro macnaha ise golo deegaan oo macnaha ise councilka sidii loo heli lahaa qaabka loo waxisbi lahaa magaalooyinka qaarkoodna waxay u baahan yihiin in la furo horta beyj cusub oo ah dib hoshiisiin marka insha allahu tacaala kulankan wuxuu ahaa mid bilow ah guulna ku dhammaaday wixii hadda ka dambeeya kulamada kalena wuxuu noqonayaa mid laga sii ambaqaado macnaha iise reer hirshabeelle iyo reer koonfur galbeed ay ka noqdaan mid qorshaha guud oo qaranka hadda uu yeelanayo n d b nkana insha allahu tacaala way ku jirtaa macnaha baahida labada gobol ay qabaan marka aad ba umahadsantihiin bahda saxaafadda haddana waxaan sii gudagalaynaa qaybihii macnaha ka harta macnaha isha shirka waxaan mahadsantihiin
xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashaal adeegadow isinshow elektronigu askunshoona stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwudiyo arlaabon baydho ulbaawada laka balaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad elektronic helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashadanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business center santar carruunta ganacsiga ee baystar carwo bariime ow bulshooda aan bogday warla baaldhakawma leh be ragaysnamay ka deerow bystar business center electronic enwel adag malayase australia iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyaayeen eniyo kulu taladaayan carwo baystar agabka stationariga oo irbadoonku moqanayna carwada lankaseedow bystar business center nadar walba mobel niclo ilaa iyo nay galasi awshay baakadi oo ka jaraano bariime eh oo weliba jumli tafaariigba leh bystar business center
barnaamijkaana kulanka u warbaahinta warsan iyo wilila dareertan akhyaari wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane ugaas xasan cabdi maxamed iyo wali bawsiina geega xafiisye magaalada baydhaboha ka dhowaaye wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka hirshabeele mudane maxamed cabdiraxmaan maxamed oo soconah dhawaayow kureed kormeerha kasuubiyan qeybo ka koobanya dhismaha xarunta wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiir ugaas xasan cabdi maxamed iyo weliba wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka hiirshabeelle ku warbiyey muddada shanta sano ee ugaas xasan wasahaaye xilka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kureedna weli meeli ku hadalay wasiirka warfaafinta hiirshabeelle usoonan kama hadnagay hadhowaayaga wasiir ugaas xasan ee kudhowaaye xarunta warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dan labada kun iyo shan iyo tobankii januari baa lai magacaabay inaan noqdo wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed ilaa haddana waxaan ku shaqeeyaa magacaas ama taytalkaas wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya sida aad booqashadiinniba kusoo aragtay markii aniga wasiirka la ii magacaabayay guud ahaanba ma jirin nidaam iga horeeyo ama wasaaradda iga horeyso aan xil kala wareegay laakiin dadaal badan oo aniga iyo wasiir ku-xigeenadii labada iyo saddexda ahaa oo ila soo shaqeeyey iyo agaasimayaasha ila soo shaqeeyey aan sameynay dabcan saad booqashadeeniba ku aragtay waxaan suurto gelinay in maanta wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed soomaaliya ay leedahay xafiiskan iminka aada nagu soo booqatay iyo saad adigu usoo booqatay harunta tv-ga koonfur galbeed iyo waxaan leenahay xaruntii hadda aniga adigaba aan soo booqanayno radio koonfur galbeed soomaaliya haddaan si guud briefing yar kaaga siiyo radio koonfur galbeed wuxuu ka shaqeeyaa guud ahaanba gobollada saddexda koonfur galbeed soomaaliya haddaan weliba aan kuusii kala qaado shabeellada hoose degmada baraawe oo ah caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo degmada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose sidoo kalena degmada magaalada muqdisho oo iyana uu ka shidan yahay radio koonfur galbeed soomaaliya marka waxaan oran karnaa shabeellada hoose marka lagu daro walaweyn ilaa afar meelood in radio koonfur galbeed soomaaliya uu ka shaqaynayo hawadan uu ku jiro sidoo kalena gobolka baay xarunta weyn ee raadiyaha koonfur galbeed soomaaliya waa halka ay ku shaqayso gobolka bakoolna radio koonfur galbeed soomaaliya wuxuu ka shaqeeyaa xarunta gobolkaas degmada xudur waxaan dareemayaa marka dadka reer koonfur galbeed soomaaliya dhinaca maqalka in boqolkiiba shan iyo toddobaatan ay ismaqlayaan oo ay iska dhegaysanayaan radio koonfur galbeed soomaaliya iyadoo radioguna si toosa uu hawada ugu jiro satelliteka ticom six iyo ab u leeyahay radio koonfur galbeed soomaaliya oo adduunyadoo dhanba meel kastoo nala ka dhagaysto sidoo kale tv-ga koonfur galbeed soomaaliya oo asna saddex sano jirsaday guud ahaanba wax badan ku soo kordhiyey telefishinada soomaaliyeed waa tv-ga keliya oo ku hadlo lahjadda mayga oo ay ku hadlaan dadka reer koonfur galbeed soomaaliya oo dee dhowr iyo labaatanka tv oo waddankan ka jira isaguu gaar ku yahay astaantiisa iyo luuqadda uu ku baxaaba ay yihiin looxjada mayga dabcan wax soo saar badanna leh oo ay tahay soo bandhigida barnaamijyada dawliga ah xukuumadda arrimaha bulshada caafimaadka iyo dhaqan wasaaradda warfaafinta maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sida quruxda badan ee aada igu soo dhaweysay wasaaradda sida ay u shaqayso xafiisyadeeda iyo meelaha ay ka howlgasho iyo sharaxaadda aadka u dheera ay siisay waan kaaga mahadcelinayaa dabcan wasaaradaha warfaafinta ee maamul goboleedyada dhammaantood waa isku howl waxayna hoos tagaan wasaaradda warfaafinta ee federaalka shaqadooduna waxay tahay inay u adeegaan dadkaas deegaanka Ee, marka dabcan wasaaradda warfaafinta ee koonfur galbeed in muddo ay dhisnayd oo sida aan dareemayo waa balisi badan ama goobo kala duwanna way ka howlgashaa sidoo kaleete maamul goboleedka hirshabelle ayadana radio locals way jiraan ee, idaacadda beledweyna ka mid ah Ee, waxaan rajaynaynaa ayadana inaan sidoo kale aan anbaq qaadayno oo wadooyinka amarteen oo kale aan marno Ee, haw ayadiyaana ku howlannahay Ee, magaalada baydhabo waa magaalo taariikhi ah waa magaalo ee, ay ku nool yihiin dad yani dadka aada u soo dhoweeya Ee, inkastoo anigi tahay markii igu horreysay oo aan imaado haddana xogteeda aadaan u hayaa oo dadkii yani ama muqdisho ha ahaato ama shabeellada hoose oo in muddo ah aan ku noolaa ha ahaato intuba aadaan ugu aqaanaa Ee, marka edi eda inka dhow in aan kooya geega ee, wasaaradda koonfur galbeed warfaafinse gaar ahaan magaalada baydhabo may baleyaa dadka reer koonfur galbeed ma etiina dad dad bulshada dadka inka dabacsan oo tanaasulka sameeya oo mar walba may lisinka baahayaa inay halkaas ka wadaan oo isin dadkiin sida isin aragaasan buuq mudii gobolada kale ka jira gobolada inka buuq yar koonfur galbeedu marka waxaan rajeynaya inaad halkaas kasii wadi doontaan Ee, waan ku faraxsanahay sidoo kaleete tiimka shaqaalaha ee wasaaradda
هدية تبهج النفس وترضيها عنوان صدق فما أسمى معانيها مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها وإن كثرت فينا دواعيها sahal general trading and stationary company saldhiggii baahidaada surunkaad u maraysay suubanay ma taqaan hadalkaaban waxba soo hel si kaleeto aan u idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisay saaqaysaani iigu tilmaan shirkadda sahal general trading company and stationary haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan bulshooy waxaa ka mid ah qalabka elektroniga iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h p icer tushiba iyo dal sidoo kale waxaad ka helaysaa moobilada noocyadii ugu dambeeyey sida samsung notis nokia iphones intaba nooc iyo aad doonto ayaad ka helaysaa shirkadda sahal sidoo kale sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan waxaa ka mid ah firinjeerada jiif iyo kuwo joog ah dhalooyinka tiifiyada oo leh yayar iyo waaweyn mashiinada maqalka dhogolayaasha loogu talagalay makiinadaha dhiigga iyo kuwa sokorta iyo midda dhiigkarka haddaba shirkadda sahal waxay ku taallaa magaalada baydhabo waxayna u dhowdahay afaridoodka magaalada wixii intaa dheerna waxaad kala xiriiri kartaa maamulaha shirkadda sahal mukhtaar maxamed xuseen ama waxaad ka wici kartaa taleefanada kale ah eber lix hal shan konton iyo sideed afartan iyo laba toddobaatan iyo lix ama eber lix hal shan konton iyo afar afartan iyo kow toban iyo sideed sahal general trading company and station
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan qeybasha dhexa iyo dhugunsida ay tan akhyaaray maamulka degmada marko ee gobolka shabeellada hoose weliba geega kulan la qaaday odayaasha dhaqanka degmadaasi timarko iyo ona kula hadaleen sidii lan xoojii lahay arrimaha amniga ee degmadaasi timarko iyo horumaryooga dhinaca dhaqaale iyo ganacsi ee degmadaasi timarko yeelata walinanku horeen meelo ku hadalay aana ku mid ah odayaashii dhaqanka degmada marko ee kulankaasi tay la qaadeen maamulka degmada waana ballan qaadan dhinisho in iyo gacanweyn ku sii doonaan maamulka degmada marka sidii wallanku gobada lahay horumaryooga amniga degmadaasi timarka kureedna weli meyle ku hadalay guddoomiyaha degmada marka mudane cabdulaahi cali axmed waafow soona tilmaamay in maamulka degmada marko iyo kugohonta sidii iyo wallanku gobada lahaayeen sugidda amniga degmadaasi tooy iyo sidoo kale tala dagaalanka ururka al-shabaab oo sheegay in maamulka degmada marko iyo muhiimadii koowaad ito waxaan in dhehlahay dadka koonfur galbeed ku abtirsanayay dad walaal ee waaye dad dawlad jecel waaye dad diin jecel waaye dad walaalnimada jecel waaye dad daras jecel waaye marka waxaa waaye dawladda aan taageerno dawlad la'aan wax jiro ma jiro dawladda hortaba dawlad jecel waa laydinka ogyahay koonfur galbeed reer koonfur galbeed dadku waa absirsadaan dawlad jecelkii hala wado dawladda hala taageero diintana hala oo wax la ogaado marka in la safiiriyo lisku qolob qolob isla qabsato ma sharcigana ma ogolo dawladna ma ogolo diinna ma ogolo waxaan rabnaa waxqabad inta noola qabti in ka badan in dowladda koonfur galbeed ay noo qabato khaasatan madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen waxaan ka sugaynaa aan rabnaa in gobolka shabeellaha hoose dhibaatooyinka as ku jiro dhibaatooyinka alla dhibaato bixiyo laakiin intii karaankiisa eh awooddiisa eh in as wax ka qabto waxaan leenahay xildhibaanada koonfur galbeed waxaan leenahay wasiirada koonfur galbeed war gobolka shabeellaha hoose dhibaatooyinkiisa way badan yihiin culays ayaa ka jira dagaal ayaa ka jira oo u dhexeeya dowladda iyo shabaab dagaaladaas ayaa si fara ba'an noogu haayo deegaanka ama dalka noogu hayaan khaasatan shabaab dagaalkeeda ayaa dad haasta dadku waxaan rabnaa marka in shabaab laga baqa ma ahee shabaab waxay tahay in loo sheego shabaabu ilmahayna gumaadaysa ilmahayna qafaalanaysa beerihii laga falalaya laga tacba la'yahay guryihii iyo maaragta iyo waddooyinkii laga mara la'yahay wax ay tahay in loo sheego shabaab in loo sheego inay tahay dad cadow ah ummadda soomaaliyeed cadow ku ah in loo sheega ayay u baahan tahay in laga gombado ma ahin ilaahay waa ku abuurtay alla ayaa ku soo barbaarsaday alla halkan ku ekaysay ku dhammaysiiyey maalinaad leedahay maalintaadin waa tegaysaa sababtii shalay luuxul maxfuudka lagu qorin waa ku dhimanaysaa intaas haddaan ammanno shabaab kama baqayno mana ka cabsanayno shabaab aniga oo kale waaye laba lugooday leedahay laba indhay leedahay laba gacmooday leedahay sababta ugu leexanaya ugu baqaayo maxay tahay ayada igama baqoose ani maxaa ugu baqe shabaab inaan la dagaalanno aan ka midaysnaan ayaan rabaa shabaab inaan ka hortagnaan rabnaa shabaab waa yeelay leedahay dhalinyaro ayay leedahay war waa yeelow waa yeelka shabaabku aad ku toos dhalinyarow dhalinyarada shabaabta aad ku toos aan iska dhaqin aan iska dhicin aan ka hortagno aan iska dhaafno shabaab inayna dulaysato qof ilaahay cabsigiisa ka soo tegay oo naftaada aan waxba galabsanin dembi aan lahaynin dembi aan gelin inay gooyso qofkii doonaayo iska dhici qofkaas
سحاب كونستراكشن كمباني
kana badan lankii كهميا يا سجاي kambani dhismo كامل يا قبشي kurbada leetay ogow ما يوالي saxaab construction company-ya حدي إيكول karaylasi ilbaabadis يعني كوي كور مجرى reer maylakoy كمبر قلب اسمه kawaytaan dhimanayne كامل يا كل شو kor ilasala hambuy كيد ولي كجري hadda wali ha korari سحاب كونستراكشن كمباني isqab galab dhismo كوي أرق واحد كامل والي saxaab construction company مربوه كاسكاشن ini daardigsiisato كمباني اسمه مهوراسو kumiyaalka la seew سحاب كونستراكشن كمباني galab isdhowwaako كان دي kan dhaway كبكان كالو كدور نو kulubsho casri ah كبوي أو كوصي ka dhisay daarta أو كيلبا قلب اسمه qiimo shooragis eh كمباني اللي هسينتو بيا saxaab construction company كيد لها بندك إيه kor ilaysa كمباني اللي هنبويو saxaab construction company falow mayka keedsanoo bulshada lahan ka faa'iideey dhammaan qalabka dhismada birshahoona sinkoor maroona may ku mid aha baryimitiibe baalween badhaantiyo shishal duwan laamyeerisaas haatow eh dhadhariga gaabale shamiinda shibka ku faydhahoo akisbayr aan hayna iskab wali alwaax bisheegaday sida tawlo meesmuraari isteele tawlo dish tubooyinka biyo qalabka dhan isticmaalo musqulo dhammaan tubooyinka lan isticmaalo biigiliyowka safiito nooc walba leh safiita caadiyo neetan sharaxlayte kumastaato duwa iyo le unoba mutulaal midabkoo shal dubanoo meerila kadhajoona maasha allah marxaban koyka dareerkoyka jiifoydheedka galaasa dhammaan biro dhismada rinjo ay bisheege run ballanka weelay berberelahankuusa i baaq ee dhaban maya agabshay banaadira baaburshiha ku bartiiray baqaarka galabka dhismooda ee saxaab construction company laka fure
hamiin faylan akhyaarey barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertan gudoomiye ku-xigeenka degmada baraawe gobolka shabeellada hoose waanu eeg kusimaaga gudoomiyaha degmada baraawe iyo weliba ku warbiyey xaalada guud ee degmada soon dhinac kaleeta tilmaamay in maamulka degmada baraawe iyo ku shaqeey sidii lahangnaga lahaayay adeegyada aas-aasigan ee bulshada ka dhaqan degmadaasi baraawe gudoomiye ku-xigeenka weliba waraysi laweeladay waryagan cabdirashiid rashka unka horeynan ku warami xaalada guud ee degmada bismillahi raxmaan raxiim anigo ah gudoomiyaha ku-xigeenka amniga sharciyada kusimaan gudoomiyaha degmada baraawe dhan ahna maanta gudoomiyaha degmada baraawe waxaan degmada baraawe sideeda waa degmanabada degma xeebaad ah oo barwaaqi iyo barkish ah oo wax dhibaato aana ka jirin shacabka soomaaliyeed degmada baraawe ku noolna ay aad iyo aad ugu dacweynayaan ee walaalo ay yihiin oo maanta wax dhibaato aana ka jirin degmadiina ay wada socoto oo maanta dad nin walba kii xoolay qaba xoolihiisana aaday kii ganacsado ganacsigiisana socdo wax walba kalluumaysigana jooganaayeen sidoo kale kalluumaysiga ka shaqaystaan alxamdulilah shubcaalmiin waa nabad xagga amniga iyo xagga arrimaha bulshada dhinac walbaba waa okay xagga caafimaadka sidoo kale okay waay maadaama xataa daawiin iska jirto isbitaalka daawlada ay hefbay laakiin alxamdulilah shubcaalinta kale waa iska okay waxaa kaloo jirta maanta aan maanta aan furnay nadaafad guud degmada baraabe maanta qabanay anigoo marka nadaafadaas aan muxuu ahay waxaan ku qabanay xaafadaha xaafad kamid a xaafada dayax iyo xaafada wadajir ayaan ka bilaabnay alxamdulilah shubha caalamiin dadweyne fara badan ayaa kasoo qayb galay waxaa kaloo garab nagu siiyey hay-ad hay-adda la yidhahda juba juba foundation hada naftigeeda maasha allah way waday arrintaas ay naftigeeda maanta nadaafada naga qabatay soo celinta bilowda degmada iyo iyo nadaafada ayaan maanta naga shaqaynayna
waayahay gudoomiye waad mahadsan tahay degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose maadaama kusumihii gudoomiyaha iyo gudoomiyihii ku-hogeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda aad tahay dhanka arrimaha bulshada markaan eegno degmada baraawe xaggee marayaan
bismillahi raxmaan raxiim arrimaha bulshada dadka waxaa jooga gudoomiyaha arrimaha bulshada nala jooga waa la shaqeeyaa maasha allah cabdikariin shacal cumar awdaa iyo aniga bulshadana meel fiican ayay maraysaa waana ka wada shaqeynaa maasha allah haddana bulshada xaggeeda dhibaato kama jirto maanta waa bulshada adigu cid walba way egartaa waayahay dhibaato kama jiraan bulshada waa boqol kiiba boqol waayahay waxaan la soconay in weli qabyuu yahay garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe halkuu marayaa garoonkaasi
garoonka wuu dhamaan rabaa markuu dhamaadana waxaa noo furi doono waa dhamaan ayuu maraya garoonka insha allahu tacaala wuu dhamaan rabaa wax ayaa ka dhiman waa u dhamaada sila saacadan laakiin waxaan rajeynaynaa inuu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfurka bal soomaaliya madaxweynehena qaaliga cabdicaisha latigaran inuu noo furi doono si official oo ku furi doono markaas ayaa dadweynaha u furmi doonaa insha allahu intuu madaxweynaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfurka bal soomaaliya madaxweynehena qaaliga cabdicaisir xasan latigaran insha allahu tacaala iyo xildhibaanada iyo madaxdiisa iyo wixii dhan markay noo yimaadaan ayaa noo furi doonaa madaxweynaha ayaa si official u furi doona waaya waaya dhowaan waxaay wararka sheegayaan in deegaanada dhow ee degmada baraawe ay al-shabaab ay soo weerartay islamarkaasna saameyn ku yeelatay dadka ku nool degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose arrintaasi intay ku dambeysaa bismillahi raxmaan raxiim waa jirtaa laakiin meesha hadda ay shabaabka ay joogaan degmada waxmaa degmada sablaale iyo waxay joogaan dhinacaas meel sagaashan kilomitr meel jirta laakiin degmada baraawe kamid ah oo queen brow iyo jimxaad iyo dhulkaas ayay jiraan laakiin waa naga dheer tahay horena looma qaban laakiin shabaabka meelaha agagaada ku xoog badan yihiin waayo waxaa la sheegayay in dad sablaada ka qabteen dadkaasna ay dileen waa maqlaynay oo dad baraaga degan asalkooda ahay midkooda oo qaarkood qaarkoodna reer sablaada qaarkoodna reer kuntuwaad ay ahaayeen wiilal dhalinyaraa ina laayeen ayaan maqalnay waana qalab waa jiri soo xun oo baahiyo aan lahayn ummadda soomaaliyeed cadowga cadowga cadowga ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab ay u geysteen marka taas waxaan leenahay taas waxaan kaga fadhinaa dowladdeena soomaaliya iyo dowladda koonfur gobool soomaaliya inaynu soo xoojiyaan ciidamo muxuu ahaa deegaanada hadda anaga nagu xeeraysan sida degmada sablaal camal la qabto ayaa loo baahan yahay iyo degmooyinka kale iyo tuulooyinka kale oo degmada baraawa ka dhiman oo ilaa iyo garabka koonfureed ee ayaa loo baahan yahay in garab nagala siiyo in la qabto si loo badbaadiyo bulshooyinka ku nool degmada baraawe oo dhan in la badbaadiyo shacabka in la badbaadiyo waxaa xil naga saaran shacabka soomaaliyeed ee ku nool degmada baraawe marka waxaan rabnaa in qolooyinka noocaas inaan iska qabanno oo meel aan sawiro jeesano waan rabnaa insha allah waaye taas ayaan rajeeyaynaa in dowladdan waan ka waxaan ka codsaynaa inay arrintaas tahay ay garab nagu siiyaan si aan muxuu ahay loo dhaqaaq dhaqaaqdaas loo soogeeyo oo hadda meelaha ay haystaan dadku ay ku goorgoorahayaan meel laga qabto oo loogu tago meelahooda waayahay waxaad sheeg waxaad sheegtay mudane in eh, ololo nadaafadeed aad hadda eh, ku bilowdeen gudaha eh, degmada En, ololahaasi marka yaa idinku kaashanaya eh, maxaan ujeedada tahay
ololahaas waa soo celinta bilicda degmada baraawe waaye Eh, waa degmada baraawe waa degmo oo waxeebeed ah oo hadda oo balaaratay waaye maasha allah marka waxaa loo baahan yahay waxaa naga kaalmeynaya hay-adda jubal foundation oo ayadana ma- noo timid oo gaari gacanna iyo waxay noo keentay farkeetooyin iyo waxyaabahaas noo keentay marka sidaas aawadeed hadda kahor anaga ka dalbanay wakti aan nadaafadii hore aan suubinaynay sanadka hore hadda ayaan dhaxas laba kun toban sagaalka nadaafadii aan suubinaynay ayay qabtigaas ayay nagu soo jawaabtay haddana macnaha bil walba inaan qabanno annagana kaga degma ahaan mar walba waan qabanaa marka inaan nadaafadii dadkii soomaaliyeed kuna degmada baraal inay nadaafada ka wada shaqeeyaan guri walba iyo cid walbaba in boosnaarka iyo qashinka iyo cafaayadaha ay ay god ku shubaan ee ku aasaan ama ay ku gubaan marka badda iyo meelaha oo malaayga u dhadhowna aan saakaan ka shaqaynay badda sidoo kale malaay hadii ee qashinka la geeyo badda la geeyo malaayga ayaa waxaa u naqanaya dib u naqanaya kalluumaysatada markaas malaayga imaamaayo meelahan dhow imaamaayo dib u naqanaya marka waxaa loo baahan yahay in malaayga qashinka laga celiyo oo qashinka ma- badda laga celiyo badda nadiif naqatid nin walba gurigiisa oo wax ku shubtaa marka dadweynaha saaka ayaa saas ayaan ugu daaqnay xaafadaha ku nool degmada baraawe marka hawshaas iyo nadaafadaasna waa wadnaa soo celinta bilicda degmada baraawe nalalka habeenkii inay iftiimaan aan la damanin waxyaaba noocaas badan aan ka shaqaynayn waana wadnaa waana sii wadi doonaa Waxaa- inaan noolnahay oo bulshadeena aan daacadunaan u shaqayn doonaa waayahay ugu dambeyn en, wararku waxay sheegayaan in eh, maadaama degmada weli aan lahayn guddoomiye adigana hadda aad tahay kusumihii guddoomiyaha degmada baraawe En, wararku waxay sheegayaan in maamulka degmada baraawe guud ahaanba la bedeli doono marka arrintaasi maxaad ka haysaa
wallahi wixii la bedelaayo dowladdu ay qof hadee bedeshana kulli ay bedeshana waa welcome hadee male qof alla wixii la bedelaayo dowlad dowladda ay u talaa hadii maamul la wada bedelo iyo hadii uu wada joogo iyo hadii qof ka shaqaynayso hadda maanta oo shaqadan culus qabanayso dhibaatadaas marayso hadii lana bedelana alxamdulilah waxbillah waxa kama shaqeyn shacabkeena u shaqaynay dalkeena u shaqaynay dadkeena u shaqaynay waxa dhibaato ma ka jiraan isbedel iyo taas waxay ku xiran tahay dowladdu dowladda koonfur galbeed iyo u taala annaga nooma taalo taas dowladda u taala marka shacabkeena muxuu ahaay anaa u shaqaynaynaa si wadaninima iyo daacadnima iyo dadnima inta aan cirka aan hayno aan joogno anaa hadda saacaddaas guddoomiye ka ahay degmada
qaybogidan barnaamijkan kulanku warsan ayaa isla deerna khiyaari baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya weliba geega eedanku dooday aqrinta la maadna marsiiyey sharciga saxaafadda soomaaliya iyo ana dooddheer kubacda xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare iyo ansixiyeen sharcigaas unku horeen intilan ansixiin weliba eedanku doodanga xildhibaanada aqrinta la maad iyo marsiyaayeen sharciga heerka saxaafadda soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyohana ku mid ah senatarada aqalka sare iyo weliba eedanku doodanga sharcigun geega la marsiyaayay akhrintiis lamaad
aqalkan wuxuu soo jiray saddex sano iyo bilo nidaam baanu ku soconnay akhrinta saddexaad dood lama furi jirin mana aan arki jirin waxaa wanaagsan wixii aanu ku soconnay inaan waxba laga bedelin sharciyan maalinka koowaad marka la qaybiyo senatarada waa soo akhristaan maalinka labaad waa laga doodaa senatarada aaraadooda waa la qoraa wixii qaadasho leh ee aan ka hor imaanaynin sharciga la qorayo iyo dastuurka guddiga qaabilsan iyo sharci yaqaanada ayaa qaata kuma qasbana guddigu iyo garyaqaanada qof kasta oo halkan soo istaagay waxa uu yidhi in sharci laga dhigo laakiin waxaa sharci noqonaya wixii la jaanqaadi kara sharcigaas meesha yaalla sida hadda uu sheegayay senator cabdikariim waxaan soo marnay sharciyo badan waxaa lagu kala baxay cod waxaa lagu kala baxay cod hadal toosin iyo abstaakal waa kala labo
akhriskii labaad saan ka caddaynay oo aan ku sheegnay in aan la fariisanay meediya warbaahinta ayaan casuumaad u wada dirnay ayagoo kontumeeyo ku dhow aan la fariisanay waan ka qornay wax alla waxay soo jeedintooda ay ahayd sharciga markaan ka shaqaynaynana waa kusoo darnay midda labaadoo samaynay waa sax aqalkan wuxuu matalaa maamul goboleedyada waxaan la fariisanay oo casuumaad aan u dirnay maamul goboleedyada dalka ka dhisan waxay noo soo direen wasaaradahooda warfaafinta qayb ka mida agaasimay soo direen qayb ka mida wasiiray soo direen balaas xildhibaanada isteedyada ee gudiyada arrimaha bulshada ka tirsan ama warfaafinta ka shaqeeya muddo laba maalin ahaan kor fadhinay markii aan casuumaada u diraynayna sharciga waa u dirnay emaila loogu wada diray muddo waxay haysteen hal isbuuco aan dhahna soo akhriya kasoo baaraandega jawaabta isugu keenkeena labadii maalmood markaan isku nimid oon aad uga doodnay oon waxyaabo badan doodahoodii aan qornay oon maaragtay sharciga gelinay qodobkan ee xubnaha sagaalkaa ee la samaynayo maamul goboleedyada wasaaradihii ka socday waxay soo jeediyeen dood dheer kadib in sagaalkooda lagu dhaafo ayagoo cuskanaya soomaaliya waxay wax ku qaybsataa four bond to five dadkan waa dad professionalis ee meesha looga baahan yahay si xadfanna wuxuu hadhowti maaragtay u ruul garaynayaa ama u xalinayaa habqaybsigii soomaali ay ku heshiiso sagaalka xubnood ay ka turjumi doontaa ma ahane horta wax guddigii inta meel la fadhiistay yiri maamul goboleed lagu dari maayo ma ahan oo annaga maaragtaye iyadoo duuban oo cadeynana waa haynaa minitiskiina waa qoran yahay shaqaalaha aqalkaana la joogay midda labaad ee ah gudoomiyahayga uu soo jeediyo uu yiri minitiskii dadkay soo jeediyeen lama keeninay hanala wadaago waa ka xumahay minitiskii cid kasta warkay jiri korka u saaran yahay iyo intaan dhihinba minitiskii la soo jeediyey shaqaalaha aqalka in loo gafa maaha shaqadoodii way qabsadeen way qoreen wayna soo gudbiyeen sharciguna ku ataajgaraysan yahay qof kastana hortiisuu yaalaa wuu aqrin karaa midda maaragtaaye eh lama qaadan lama qaadan horta annaga ma bilaabeen saaxiibayaalow lama qaadan toban jeera hore liisoo yidhi ani intaan soo jeedin sameeyey lama qaadan gudoomiya xujaalaha ugu dambeeya sharcigiisa annagoo ka daba qaylineenoo akhriskii labaad soo jeedin tiro badan aan geysanaa sidiisi loo gudbiyo on waxba laga soo qaadan marka waxaan caddaynayaa guddigeena hadda soo jeedinadii soo jeedinadii la sameeyey shaqaaluhu way qoreen annagoo u mahad celineyno waxaan la fadhiisanay aqalka wuxuu leeyahay looyaro aqalka sharci yaqaanoo leeyahay oo agaasime maxamed kamid aan la fadhiisanay waxaan la fadhiisanay maxamed amiinka kale waxaan la fadhiisana daahir waxa meesha ku qoran wax samsam soo qortay maaha wax nadir soo qoran maaha mudana gudoomiye sharci yaqaanadii nala qoray oo nala dharaandhiriyey nala fadhiyo oo nala joogo horta taas waa clarification mudana gudoomiye mudanayaal senatoris waxaan codsanaynaa sharcigan gudoomiye cabdi xaashi asoo golaa shacabka ka tirsan oo muddo meesha soo yaalay sharci muddo soo socday waaye maamul goboleedyadii raalliyay ka yihiin meediyihii maaragtay raalliyuu ka yahay intii aan la tashanay cadayntii aan haynaa qoraalkii aan haynaa minitiskii aan haynaa teeda kaleeto markii oo oo akri saddexaad uu yimaado waajib maaha qofka wuxuu soo jeeday in la qaato majoritigaa la fiiriyaa maxaa saxaa la fiiriyaa sharci yaqaanada maxay qabaanaa la fiiriyaa mudana gudoomiye adigoo mahadsan sharcigan waxaa codsanaynaa in naloo ansixiyo shacabka soomaaliyeed lagu taageero golahan shacabku u shaqeeya maaragtay maanta laba qof iyo saddex qof war ay soo jeediyeen aqlabiyadii waxay soo jeedeen inta laga aamuso in maaragtay loo xayiro ma qabo mudana gudoomiye sharcigan codgeli akhriska saddexaad wuunala joogaa gudoomiye xujaalo oo ah maaragtay xeer hoosaadka gudoomiye ka ah akhriska saddexaad waa cod in la geliyey clarification waa bixinay jawaabo wasiirku wuu bixiyey annagana waa bixinay sharcigan cod ha la geliyo aada u maadsantaha
gudoomiye meeshaan todoba senataraa ku qoran oo warkooda lasoo qoray warkoodan wuxuu ku dhammaaday lama qaadan lama qaadan lama qaadan lama qaadan yaa diiday waayo warkooda in la qaato yaa diiday qofka dictatorka ahoo diidayaa waayo dadka weliba guddigan ah dad ixtiraam lahaa ku jira waa u badan yihiin ma maqnaa shay wuxuu ku dhaceen ma ogi ma madax adeegaa dadkuu soo kordhay ma ogi dad badanna waa laga tegi aniga xaa laygaaga tegaa malihi kuma jiro dadka lasoo magacaabo laakiin raalliyan ka ah warkaygaa adagoo wax jiraan sheegaa wuxuuna run laga sheegay u baahan yihiin maahine maalin walba in been lagu cabaado ma fiicna nin cabsahaayo inuu meehow naga rabo naga baxsano ma rabo anagu ilaahayaan ka cabsanaynaa wixii nagu dhici rabana hadda ka horaa shir waxaa jiray ninkaan cimraynin ceelbageey cirkaa wax looga soo ridaa ceel haddaad dhex geliso walxaa cirkuuga soo dhaca waa ku dhacaya sii gantaalkan maraykanka oo qoftii la rabo madaxa looga dhiftoo kale waayo ninka celka laga qaadi rabo saan xel ku hay maa isagoo lagu shaqaystaa haddana la eriya annaka dadkan dalkan doorashaa ka soo socotaa layidhi doorashada ka soo socota xisbiyo badan aa doorasho gelaa xildhibaanadan doorashaa laga rabaa inay u dareeraan dadkii wax ka sheegi lahay beriga hadday xaqiraan oo wax ka soo sheegi lahay oo haddii wax la bi'inayo sheegi lahay hadday beriga xaqiraan beritiya wax ka soo sheega oo wasaaraddan kaliya baxdo oo sanduuq wax lagu shubahayo kaliya in lagu shubto ay halaha hadda fadhiya meesha kaliya ay soo baxaan oo ku xidhaysan biilla soomaaliya oo wasiirada ka ah iyo madaxweynahan iyo ra-iisul wasaarahan hadday soo baxaan wixii kalena bannaanka lagu dhigo ood idinku ku jirtiin wuxuuna idinka aad ansixiseen xaggeed hadhow ka gelaysiin haddaa la rabaa waxa inaad meel iska saartiin oo dadka xaquuqdiisa aada ogolaatiin sida xaqiinna loo sheego guddoomiyaha guddigan anigu guddigu u mahad celi maa sababtaa hadday saxaanan u mahad celi lahay hadday dadka wada qoraan oo qofna yidhaaheen waxeeda lama qaadan qofna yidhaaheen waa la qaato loo mahad celi lahay laakiin indha adaagga iyo inta lala soo istaaga lama qaadan lama qaadan lama qaadan lama qaada ma lagu faanaa waay guddoomiye saas ma aha guddoomiyahayna oo aqalka sare taladan tala xukkuna waayo maahina tala akhtiyaara ama baarlamaan gudbiyo maaha waxaan aada u codsahaa wixii la tilmaamo warqadahoodu waa yaaliin dad ka qorayna waa joogaan wakhtigu hore dadkii laga qorana waa la yaqaan in dib laaskuugu noqdo aqoon-yahankiina waa joogaa ninkaan agteyda fadhiyaa ka mida maalintiina meehoo fadhiyey dadka magacooda ha soo qoro qof hebel waxay sheegta lama qaadan war waaye laakiin kulligood qof wax lageeda la qaato ma laha toddobada wixii waxooda la qaato kuma jiraan waxbaa wax yar laga qaato waxaana waxaa loo dhigay si allow sahla oon qaadasho ahayn aniga u cabaadi maayo been dadku waa cabaadani miyihi wax alla wixii dhacaayo waxay ka dhacaan magaaladan magaaladan aan xaquuqdeeda waa loo wada siman yahay xaqeeda waa la wada qaataa laakiin eedeeda looma wada sinna dadku hadduu le-da waa la qarshaa weriyaasha jooga magaalada hadday joogaan waxaa la leeyahay waxaad ma sheegi kartiin waxaas ma yeeli kartiin waxaas ma samayn kartiin hadda waxay qaadaan ma sheegi karaan qaaraan waxooda duubaynba waa kuwaas wax ay duubayaan male naalkooda ma daaro badankooda hadda maanta waaba badan yihiin guddoomiye waxaan waxaan jecelahay gacantuun hala taago wuxuu inaga naqan wuxuu hadday qalad yihiin qaladkooda hala saxo hadday sax yihiin gacanta horay idoo la wada maqsuud yahay waa u taagaynaa warkaygana dadka soo sameeya dadaan necab ah ma ahan laakiin wasiirkana ma necbi laakiin shaqada oo hadda uu rabo in loo fuliyo boqolkiiba boqol waa ka soo horjeedaa waana nacabahay mana fiicna dadkan xaquuqdooda ha la ogolaado waxayan xur ayan u ahaa karin sharcigaa aa la horgeyha wixii xaq loogu leeyahana sharciyaa looga qaadaa dalkan canshuur waa la qaadaa dowlad hoosaa qaado wasaarado kale wax walbaa qaado ayaguna saasoo kale ayaa looga qaadi doonaa wixii laakiin gacantaan ku hayhaa wasiirkan wasaaradiisa ku filnaato wasaaradiisa gacantaan ku haayo laakiin dadkan oo haye mataqaanaa madax in la madax banneeyo la rabo ha madax banneeyo kulligood yooban hadduu yooban isku duubin hadduu wada qorahayo weriyo kale ma jiraayo anaa wada qorahayo uu leeyahana hadda waa dalaan xurahaynoo degtay tarnimo u socdee ha naloo caddeeyo intaasaan rabaa waa mahadsanta ugu
guud ahaan akhyaari barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsaguntaha ka afmeeraano maxamed cabdiraxmaan cabdulle malaaliyasina dareersiyaay dhinaca farsamadan waliba gacan weyn ku jeesadaayo widaakey bilaal hilaal sheekh shacaab markalintee ku kulmi doonan waliba siinkugu tawaana sidaasi ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu